بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu walaalayaal kusoo dhowaada koorsadii barashada tafsiirka qur-aanka aynu ku baranaynay tafsiirka macnaha aayaadka qur-aanka kariimka waxaynu hadda ka hor walaalayaal ka warabnay suuratulfaatixa oo ahayd suuraddii ugu horeysay ee qur-aanka kariimka khadan yacni masxafkeena ugu horeysa sidoo kale waxaynu tilmaamnay koorsada markaynu bilaabeynay in aynu maadaama baranayno koorso ay wanaagsan tahay inaan kasoo bilowno tafsiirka juuska ugu dambeeya qur-aanka oo ah juuska soddonaad ama juus camal loo yaqaano halkaasaan kasoo bilaabaynaa insha allahu tacaala maanta waxaynu fasiri doonaa wixii allah subxaana wa tacaala inooga ogolaado oo kamid a suurat nnaas suuratu annaas suuratu nnaas waa suuradda walaalayaal boqol iyo afariyo tobnaad ee qur-aanka kariimka waana suuradda ugu dambaysa tartiibta qur-aanka markaad sidaisugu xixigaan waa suuradda u dambaysa suuraddaasi waa suurad kusoo degtay magaalada madiina waa madaniya wey iyada iyo suuradda kale ay mataanaha yihiin oo ah suuratulfalaq waynan ka warami doonaa insha allahu ye labadaas suuradoodba waxay kusoo degeen magaalada madiina ayay kusoo degeen kusoo degeen waxaana loo yaqaanaa labada suuradoodba almucaawidatayn waxba ilaahay lagaga magan galaa subxaan allah waxba ilaahay lagaga magan galaa fadligooda labada suuradoodba iyo xiliyada la akhrisanayo iyo asbaabtii ay kusoo degtayba insha allahu tacaala markaynu fasirayno suuratu alfalaq ayaan ku qaadadhigi doonaa insha allah laakiin maanta keliya waxa aynu fasiri doonaa macnaha aayaadka suurat nnaas haddii alla ka dhig suuraddan waxaynu nidhi waa suuratun madaniya waxay ka kooban tahay lix aayadood ayay ka kooban tahay labaatan kelmadood ama labaatan eray ayay ka kooban tahay siddeetan xaraf ama qurbe ayaa xarafka looga yaqaano afka soomaaliga ayay ka kooban tahay markaa suuraddani waa suurad weyn weeye waa suurad aada u khayr badan weeye ilaahayna subxaana wa tacaala lagaga magan galo sharka jinka iyo sharka bani aadamka waswaasiyo laabaha qaluubta bani aadamka markaa ku xanshaashaqay waswaasiya ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi bismi illaahi araxmaan araxiim ku bilaaban magaca allah allahaasoo naxariista naxariistii guud iyo naxariista gaarka ama qul acuudu birabbi nnaas qul waxaad dhahdaa nebiga ilaahay waxaad dhahdaa acuudu birabbi nnaasi waxaan magan gelayaa rabbi birabbi nnaasi rabbiga dadka yacni dadka rabbigooda abuuray sidoo kalena maamulaya sayidka u ah meliki nnaasi allahaasoo boqor u ah dadkiina boqor u ah iyo sidoo kale makhluuqaadka kalena boqor buu allow yahay oo isagaa hantay oo mulkigiisa ay ka mid yihiin ilaahi nnaas allahaasoo ilaah u ah oo macbuud u ah macbuudka xaqa lagu caabudayay dadka sifooyinka marka ilaahay baa iskale waan dul istaagi doonaa waxaan ka magan gelayaa maxay min shari alwaswaasi alkhannaas min shari sharka alwaswaasi waa shaydaanka shaydaanka jinka iyo insigaba leh alkhannaasi qarsooma qarsooma ama dama waynu sheegi doonaa alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri laabaha ama xabadka halkan annaasi dadka laabahooda dhexdooda ayuu markaa waswaasinaya laabta dee waxaa ku dhex jira qalbigii markaa qalbiga bani aadamka ayuu waswaasinaya ayaan ilaahay ka magan gelaya kuwa min aljinnati wannaas kuwa wax waswaasinaya oo ah shayaadiinta jinka iyo shayaadiinta insiga labadaba ilaahay wuxuu ku bilaabay suuraddan walaalayaal qul ayuu ku bilaabay qul waa amar waa ficil amara sideedabana luuqadda afka carabidu waxay ka kooban tahay falkeedu saddex saddex qaybood baa loo qaybiya ficil mudaaric iyo ficil maadi iyo ficlun amarin saddexdaasaa loo qaybiya ficil maadi waxa wey waa fal tegey waa dhacdo dhacday hadda ka hor buu ka waramay waa basti tennis ayaa afka ingiriiska lagu dhahaa waa kow ta labaad ficil mudaaric weeyaanoo waa ficil iminka taagan sidoo kalena loo isticmaali karo mustaqbalka iyo wixii waxa soo socda iyo ficil amar ficil iminka lagu farayo oo lagu leeyahay sidan yeel tusaale ahaan waxaa lagugu yidhi kul biyamiinig war gacanta midigta wax ku cun ishrab biyaha cab idhab halkaa tag waa ficil amar waxbaa lagu faraya qul markuu alla leeyahay subxaana wa tacala waxbaa la faraya yaa la farayaa nebigii alle calayhi salaatu wasalaam iyo sidoo kale adigoo bani aadam oo muslima ayaa lagu faraya waxaa lagu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi allow iyo sidoo kale bani aadamka muslimka ah waxaad dhahdaan hee acuudu waxaan magangeli ilaahay baa ku baraya ilaahay baa ku baraya subxaana wa tacala sidaad ilaahay u magangeli lahayd ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku baray qul waxaad dhahdaan acuudu waxaan magangelayaa acuudu waa magangeliyada ilaahay baa magangeliyada la magan galaa oo magan loo noqdaa magantuna waa in lagu nabadgeliyo oo aad ammaan aad dareentid kow iyo sidoo kale in lagaa difaaco sharka oo lagaa waardiyeeyo lagaa ilaaliyo ayaa la dhahdaa magangeliyo marka waxaad acuudu waxaan magan gelayaa hee birabbi nnaasi rabbi nnaas birabbi nnaas rabbiga dadka rabbi waa macnaheedu waa rabbi ilaahay magaciisa weeye magacyadiisa waaweyn ayay ka mid tahay macnaheeduna wuxuu noqonayaa un rabbigii maamulayay ee sayidka u ahaa makhluuqaadkiisa sidoo kalena abuuray ee isagu bar bilaabay ee unkamay ee sawirtay weeye ee barbaariyey sidoo kale ayaa rabbi ah arrabbi haddaad maqashid waa ilaahay baa looga jeeda birabbi nnaasi rabbiga dadka marka dadka rabbigooda allihii abuuray ee samaystay ee unkamay ee sawirtay ee sidoo kalena barbaariyey waxa weeyaan sidoo kalena maamulay melik innaasi allahaas oo meliga melik waa boqor ama waa cidda mulkiga iskale ee hantida iskale waa rabbiga hantay annaasi dadkii markaa annaasi dadkii buu hantay alle subxaana wa tacaala oo melik buu yahay oo boqor buu yahay marka horena isagaa iska lehoo abuuray subxaana wa tacala oo mulkigiisa ayay ka mid tahay marka labaadna meel kale kama tegine waa qayuumun oo alle wuxuu u taagan yahay inuu maamulo uunkiisa iyo makhluuqaadkiisa boqorna waa u yahay maxaa markaa annaasi keliya loogu gaar yeelay oo loo dhihi waayey waa boqorka ama meliga makhluuqaadka iyo uunka uu abuuray oo dhan waxaa lagu tusayaa oo lagu iclaaminaya oo lagu ogeysiinaya in ay jiraan bani aadam dadka ka mid ahi in ay dadka qaar boqoradooda u ah ay weyneeyaan oo ay tacdiimiyaan oo weyneeyaan oo ay u weyneeyaan sida qofka muslimka ahi wuu u weyneeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u weyneeyaan walciyaadu billahi rabbilcaalamiin sida awadeed alla wuxuu ku ogeysinayaayo kugu iclaaminaya in xataa boqorada la weyneynayo ama yacni la tacdiiminayo inuu alla subxaana wa tacaala mulkigiisa ay ku jiraan iyagu oo alla uu hanto oo alla uu boqor u yahay dhammaantoodba subxaanahu wa tacaala iyo ina ilaahay gacantiisa iyo qudraddiisa ay ku guda jirto marka marka wuxuu ku dhahay melik innaas waa boqorkii dadka oo dhan iyo allihii markaa waxa weeye maamulayay ee hantay dadka oo dhan wey ilaahi nnaas ilaahi nnaas waa allihii ilaaha u ahaa dadka ilaah waa maxay laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooye ilaah waxa weeye waa macbuud waa ku la caabudo waa alle la caabudo oo mutiica oo yacni waxa weeye masmuuc waa la maqlaya oo waa la dhegaysanaya oo waa la adeecaya ifcal walaa tafcal weeye manhajkiisu manhajka ilaahay waxa weeye sidan yeel sidanna ha yeelin macbuud weeye waa alle waa la caabudayaayo cibaadada keligiiba la caabudaya waxaana loo caabudaya waa allaha keliya xaqa lagu caabudo leanna waxaa jirta adduunyada intaad joogtid dad yow fara badan oo ilaahyo kala duwan oo been oo baatile aaminsan sidaa aawadeed maxaa lagu fasirayaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeye ilaah ma jiro xaq lagu caabudo ilaahay mooyaan yacni laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudo ma jiro oo aan ilaahay ahayn kuwa kale dabcan way leeyihiin macbuudyo kale iyo ilaahyo ay caabudaan laakiin xaq maaha laakiin xaq maaha ilaah markaa macnaheedu waa maxay waa allaha sida dhabtee xaqa ah loo caabudo ee markaa waxa weeye keligii xaqa ule in la caabudo ilaahi nnaasi allahaasoo ilaahu ah annaasi dadka oo ay oo dadku ay ilaahooda ah ama kii ay xaqa ku caabudayeen ah halkan ilaahay subxana wa tacaala suuradan weyn wuxuu ku tilmaamay sifooyinkiis sifadiisii koowaad waxay ahayd alrububiya oo rabbinimadiisii buu sheegay birabbi nnaas waa rububiya towxiid rububiya waa maqashay ma malan waxa weeye walaalayaal waa rabbinimadii taa inta badan mushrikiinta carbeed iyo dad badanoo iminka nooli ilaahay rabbinimada way u ogol yihiin oo ilaahay inuu abuuray arsaaqayo ilaahay uu subxaan allah ayaga uu sawiray oo bani aadam u ka dhigay way u ogol yihiin laakiin waxaa la isku haystaa tawxiid iluluuhiya inay ilaahay u gaar yeelaan ilaahnimada oo ay keliga caabudaan taasaa la isku haysta sifada koowaad ee rabbigan la magangelaya uu leeyahay suuraddan inoo sheegaysa waxa weeye alrububiya waa rabbiga abuuray dadkii abuuray iyo makhluuqaadkii abuuray sidoo kale sifada labaad ee suuraddu inoo sheegaysa waxa weeye waa melik waa melig weeye waa alle subxaana wa tacaala maamulaya uunkiisa maamulaya meel kalena muu aadin marka kuwa lumay ama baadiyoobe waxay dhaheen ilaahay wuuna abuuray kadibna koon kale iyo universalo kale iyo meelo kale iyo alla ku mashquulayo allana lamaba joogaba subxaan allah ilaahay subxaana wa tacaala sifooyinkiisa halkan uu ku caddeeyey wuxuu yidhi waa melik waa alla boqorba ah oo sayid ah oo la adeecayo oo dadka oo dhan markaa maamula iyo xaakim u ah sidoo kale sifada kale waa la uu sheegtay waxa weye subxaana wa tacaala inuu yahay macbuudkii xaq lagu caabudayo ilaahi nnaas allaha markaa xaq lagu caabudayo subxaanahu wa tacaala saddexdaa sifo waaweyn oo ka mida waxa weeye ictiqaadka ama caqiidada ruuxa muuminka ayuu alle subxaana wa tacaala ku sifaysan yahay wuuna isku sifeeyey markaa wuxuu kugu dhahay waxaan waxaad dhahdaa waxaan magangelayaa rabbigii dadka boqorkii ama meligii dadka iyo ilaahi dadka waxaan ka magan gelayaa hee min shari lwaswaasi alkhannaas min shari sharka min shari waa shar sharkuna waa wixii dhib leh waa wixii dhib ah weeye uu leeyahay maxay alwaswaas alwaswaas alwaswaas waswaasku waa maxay ama waswasa waa maxay waswasadu waa waa shaydaanka weeye waa shaydaanka wax waswaasiya alkhannaas kaasoo markaa qarsooma talo maxaa looga jeeda waxaa looga jeeda walaalayaal waa shaydaanka oo shaydaanka walciyaadu billaah wuxuu ku jiraa inta badan dhiigga bani aadamka xididadiisa ayuu raaca qalbiga bani aadamkana waa galaa wuxuuna galaa gaar ahaan marka addoonku aanu xusin ilaahay subxaana wa tacaala oo dikriga ilaahay uu ku yaryahay ayuu bilaabaya markaa waswaas buu bilaabaya ama xanshaashaq ama waxa weeye hadal uu kugula xanshaashaqaayo oo uu kusoo tuurayo bani aadamkii uu kusoo tuuraayo hadalkaasoo isugu jira hadal xumaana assuu xumaan iyo sidoo kale alfaxshaa yani hadal faxsha faxshaga waxaa looga jeeda hada jeerale zinada ama liwaadka looga jeeda marka waa hadal xun hadal xun waxaa looga jeeda yani nooc walba wax bani aadamku uu qaadi karaya maaha iyo sidoo kale faxshaa xumaan zino iyo wixii lamidka ayuu kusoo tuuraya qalbiga iyo sidoo kale wa an taquluu cala allahi maa laa tafcaluuna wuu kusoo tuuraa ilaahay ama waxa weeye wax aan la gar aanad ka garanayn ayuu kugusoo tuuraya waswaaski oo salaadii baad ku jirtaa mar allaaliya allahu akbar markaad dhahdid ayuu qofku wuxuu qalbigiisa kusoo tuuraya erayo walciyaadu billah gaalnimo ah matalan ilaahay ma jiro buu kugu soo tuuray ama haddii uu alle subxaana wa tacala uu abuuray dadka oo dhan isaga yaa abuuray ilaahay aabihii waaye ilaahay hooyadii waaye ilaahay xagu ka yimi waa waswaaskii soo ma jeedid hadda salaadii baad ku jirtaa khayr baad ku jirtaa haddana wuxuu doonaya inuu ku waswaasiyo subxaan allah oo uu kaa saaro khushuucdii uu kaa saaro shaydaankii marka walaalayaal waswaaskaasi inta badan wuxuu ka yimaadaa shaydaanka qareenka qareenka ah nabigeena wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in qof kastoo bani aadama uu leeyahay qareen shaydaan markaa loo wakiilayoo jidhka bani aadamka ama qofka bani aadamka intuu nool yahay la soconayo oo markuu sidaa u dhasho ilmuhu markuu bani aadamku ilmuhu sidaa u dhasho ayuu qareenkuna raaca oo nebiguna waa kila calayhi salaatu wasalaam ilmuhu markuu saa u dhasho ayuu shaydaanku gujiyaa marka laga reeba buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laba laba maryama iyo wiilkeedii markaa waxa weeye ciise oo way maryamo hooyadeed ayaa ducaysatay wainii uciiduha bika wa duriyataha min ashaytaan arajiim ilaahayan waxaan kaaga magan gelayaa ayada oo maryamo ah iyo duriyadda ay maryamo dhalayso shaydaanka la fogeeyey sida awadeed labadaa mooyaane bani aadamka inta kale o dhan wuu gujiyaa oo qareenkii halkaasu ku raaca walciyaadu billahi rabbilcaalamiin dee shayaadiintuna aad bay uga badan yihiin dadka aad bay uga badan yihiin markaa qareen baa loogu talagalay ama subxaan allah la socda bani aadamkii la socda shaydaankaasi markaa wuxuu faraa qofku haddii aanu dikri badan lahayn ama salaadii si fiican u tukanaynin xumaan buu faraa wuxuu farayaa faaxishuu farayaa waxaa kaloo farayaa arrimo akhlaaq xumaatay oo xagga diinta iyo xagga dhaqanka ah ayuu farayaa wey alwaswaas markaa waa waswaas wey waa marka waa qofkii dikrigii markuu la iman waayo ayuu imanaya xanshaashaqaasi sidoo kale sifo kale ayuu leeyahay alkhannaas alkhannaas waa mid qarsoomiye khanaasku waa maxay waxaa jirta xidig la dhado alkhunnas falaa uqsimu bilkhunnas waxaan ku dhaaranayaa xidiga alkhunnasi qarsooma xidigaas waa xidig iminka dhowaanahan la ogaaday casrigan la ogaaday waxaa loo yaqaanaa black hole waa xidig madow oo aan la arkaynin oo qarsoon oo badda yacni cirka iyo hawada sareesaa u maraya oo wixii kasoo horbaxaba liqa waa khunnas baa la dhaa wuu qarsoon yahay lama arkayo sidaasoo kale shaydaankiina lama arkayo isha bani aadamka dee ma qabanayso sababtu shaydaankii wuxuu ka samaysan yaho alla uu ka abuuray subxaana wa tacaala dab buu ka abuuray weliba carabka holaca holacu marka uu baxo waa ujeedaan lisaan illahab carabka markaa holacaas iyo dabka ayaa shaydaankii laga abuuray sidaa weye shaydaankii meel kasta wuu geli karayaa oo aan ilaahay lagu xusayn meel aan ilaahay lagu xusayn oo dhan wuu geli karaa bani aadamka jidhkiisana wuu geli karaa oo xididada dhiigga bani aadamka ayuu mari karaa waxaana u daliila xadiiskii saxiixa ahaa safiya bintu xuyay oo ahayd haweenaydii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu qabay ayaa maalin waxay ugu timid nebiga goor habeena ayay soo siyaaratay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku ictikaafiya masaajidka markaa nebigu wuxuu doonayaa habeenkii inuu sii dhoweeyo oo uu gurigeedii u geeyo markii uu baxay nebigu uu la socdo ayaa laba nin oo ah reer ansaareedaba nebiga kasoo horbaxay calayhi salaatu wasalaam labadii nin baa waxay dhaheen in israc israc dheeree dheeree yacni nebigiibaa gabadh la socdee subxaan allah gabadhu dee haweenaydiisii uu qabe bay ahayd subxaan allah ayaa la socdee dheere iyo caga dheeree nebiga calayhi salaatu wasalaam labadii nin buu wuxuu ku yidhi calaa raslikum jooga buu yidhi istaaga innahaa safiya bintu xuyay waaba safiya bintu xuyayo waa xaaskaygii weeye gabadhani markaas labadii saxaabi baa waxay dhaheen subxaan allah yaa rasuul allah rasuul allah maadaanu kaa shakiyaynaa markaasuu rasuulku wuxuu dhi calayhi salaatu wasalaam shaydaanku wuxuu u socdaa jidhka bani aadamka ama xididada bani aadamka ayuu saa u dhex socdaa sida dhiigga oo kale waxaanan idinka cabsaday inuu shaydaankii markaa idinku soo tuuro wax idinku soo tuuro ama shar idinku soo tuuro oo waswaas ah waxaa laga yaaba inaanay marka hore shakiyin laakiin haddii ay dhaafaan inuu hadhow tole uu kusoo turo uu dhaho muxuu ahaa gabadhan nebiga uu sii waday habeenkii subxaan allah ila waa shaydaan iyo waa waswaaskii dabadeedna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay inuu arrintaaba uu jaro oo gabadhiiba uu sheegay wuxu waaba safiya waa xaaskaygii wey marka xadiidka waxaa laga qaadanaya inuu shaydaanku dhiigga bani aadamka uu dhex raaci karo qalbigana uu degi karo wey subxaan allah marka mar kastoo qofku uu dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay uu ka fogaado waxaa farabadnaan iyo weynaanaya shaydaankaasi waswaasintii iyo markaa xanshaashiqii uu qalbiga bani aadamka kusoo tuuraya ayaa badanaya mar kastoo dikriga qofku uu batana khunnas buu noqonaya wuu qarsoomi wuu damaya subxaan allah min shari lwaswaasi alkhannaas min shari baan kaa magan gelayaa sharkii alwaswaasi shaydaankaasoo waswaas ah oo alkhannaas welibana ah mid qarsoomaya dikriga ilaahay subxaana wa tacaala marka la akriyo ayuu qarsoomay alladii kaasoo weli waxaa lagu fasirayaa shayaadiinti alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya wuxuu waswaasinayaa halkee fii suduuri nnaasi laabaha bani aadamka ama laabaha dadka halkan su-aal baa imanaysa oo jinka laftigiisa miyaan waswaasinaynin ilan annaasi baaba meesha la yidhi dadka ayuu waswaasinaya dabcan annaasi waxay culimmadu dhaheen culimmada mufasiriintu sida ibnu kathiir iyo sidoo kale imaam tabari raximahullah waxay leeyihiin annaas waxaa looga jeedaa jinka iyo insiga labadaba sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku leeyahay anahu kaana rijaalun min aljinni annahu kaana rijaalun min aljinni rag ka mida jinka mar haddii raganimadiiba jinka la siiyey dadnimadana jinka waa la siin karaa subxaan allah dadnimadana dadka jinka waa la siin karaa markaa shaydaanku wuxuu waswaasinayaa muslimkii subxaan allah iyo bani aadamkii dadka ahaa iyo sidoo kale jinki jinkuna waa caalam kale oo aynaan ka gayoonaynin haddaynu idhaahno bilow arrintooda marka waa caalam iyaguna inala mida oo haqaleenka ka mida labada qole takliifka la saaray ee la xisaabinaya maalinta qiyaame jinkuna muslin iyo gaalba uu leeyahay muslin iyo gaalba uu leeyahay jinka kooda xumaada shaydaan baa la dhahdaa insaankana kiisa xumaada shaydaan baa la dhahaa sida aawadeed buu ilaahay baana ku tilmaamay labadoodaba shayaatiin wuxuu alla tilmaamay subxaana wa tacaala oo uu yidhi shayaaiin alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin sukhrufa alqawri sukhrufa alqawli ghuruura shayaadiintii jinka ahayd iyo kuwii insiga ahayd ha u fiirso marka shayaadiintii jinka ahayd iyo kuwii insiga ahayd sidaa aawadeed insigu laftigiisu shaydaan ayuu leeyahay oo abadara lakhafaari baa radia allahu canhu xadiiska ku sugan imaamu nisaa'i uu soo wariyay iyo termadiba waxa uu leeyahay abudar baa nebiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyey oo ku dhahay rasuul allow dadku shayaadiin ma leeyihiin bani aadamku nebigu wuxuu dhahay nacam shayaadiin bay leeyihiin subxaan allah marka insaanka laftigiisu shayaadiin ayuu leeyahay la mida ibliis iyo cifriid iyo maaruudyo waaweyn ayay leeyihiin insaanku welibana ka shiida ibliis baa wuxuu ka shidaal qaatay insaanka shaydaanoobay ee fircoon iyo kuwa faraacinta cusub iminka nool ayuu ka shiidaal qaataa uu ka dab qaataa halkaasu markaa ficilada xunxun uu kasoo markaa waxa weye waarida marka insaanku markuu xumaado ee uu gaal weyn uu noqdo shaydaankaba ka daran ibliisba ka daran walciyaadu billahi rabbilcaalamiin labadoodubana waxay waswaasiyaan dadka insaanka shaydaanoobay iyo jinka shaydaanoobay labadooduba waxay waswaasiyaan bani aadamka muslimka way waswaasiyaan iyo bani aadamkao dhan iyo jimankao dhan way waswaasiyaan walciyaadu billah oo waxbay kusoo tuuraan xumaana sidaynu sheegnay subxaana ilaahay baana sheegay subxaana wa tacaala inamaa yaamurukum bisuu'i walfaxshaa'i waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun wuxuu idin farayaa shaydaankii idin waswaasinayay maxay assuu'i xumaan buu idin faraya alfaxshaa'i buu ku faraya zina iyo liwaad buu ku faraya walciyaadu billah iyo wuxuu ku faraya wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun iyo inaad ilaahay ka tidhaahdaan ama aad ka sheegtaan waxaydan garanayninba waa hadallada markaa uu kusoo tuuro bani aadamka ee waxa weeye waswaaska ah ee ku saabsiisan diinta guud ahaan ama ilaahay si gaara ugu saabsan ama nebiga ku saabsiisan ama diinta ku saabsiisan ee shakigelinta ah waa shaydaanka waswaasiyaha qarsoon ee qareenka ah ayaa markaa kugu soo tuuray waayahay qaabka loo iskaga difaacayo marka u dambaysan sheegay marka wuxuu dhahay fii suduuri nnaasi dadka marka laabahoodii waswaasinayay oo min aljinnati ka mida dad jinkii wannaasi iyo dadkaba ilahay baaba qur-aanka ku sheegay yaa wax waswaasinaya shaydaankii jinka ahaa iyo shaydaankii dadka ahaa subxaan allah ayaa ku waswaasinaya walciyaadu billahi rabbilcaalamiin oo xanshaasha xumaana oo faaxisho ah iyo ilaahay xun wax xun ka sheeg iyo dhaqan xumo ka sheeg buu ku faraya walciyaadu billah sidee haddaba markaa uga xijaabanayaan iskaga ilaalinaya waxaad iskaga ilaalinaysaa suuradan dhan baaba isticaada mucaawidateyn baa la dhada suuradanaaba la akrinaya iyo suuradaha kale dabcan markaan fadligooda ka warrami doono oo aan fasirayo suuratlfalaq insha allah ayaan sheegi doonaa qaabab fara badan oo waswaaskaas layskaga ilaaliyo ama layskaga difaaco marka horta suuraddan laftigeedu waa dawo waana waaba ka hortag ilahay baaba waxaad leedahay ilaahay subxaana watacala waan kaa magan galay marka alwiqaayatu khayru min alcilaaj weeyaanoo ka hortaga ka wanaagsan daawada waabaad ka hortegaysaa oo ilaahay baad weydiisanaysa ilow adaan kaa magan galay ilow iga difaac ilow iga waardiye ilaahay oo shayaadiinta sharkooda iga foge oo adigu ammaan iyo nabadgelyo is ayaad leedahay marka walaalayaal waswaaska markaa qofka qalbigiisa lagu soo tuuro ee shaydaankaasi uu kusoo tuuro kuma hadlaysid afkaaga ma soo marinaysid sidoo kalena ficil ahaana uma fulinaysid iyo fal ahaana uma fulinaysid yaanu gacantaadana fulinin afkaagana yaanu ku hadlin wixii markaas uu qalbigaaga u kusoo tuuro ilaahay kuma qabanaayo ilaahay kuma qabanaayo macnaha dembi kuma lihid ila shaydaan baa kugu soo tuuray haddaanad ku hadlin sidoo kalena gacantana aanad ka fulinin ilaahay subxaana wa tacaala waxaas yani wax dembiya uu kaaga qorayaa ma jirto subxaan allah wax dembiya oo uu kaaga qorayaa ma jirto inta badanna waswaasku wuxuu ku dhacaa ama inta badan wuxuu weeraraa shayaadiintaasi waswaaskaasi uu weeraraa dadka wanaagsan ee saalixiinta dadka wanaagsan ee salaada tukada ayuu weerara laakiin qof aan salaadba tukanayn muxuu ku falayaaba dee olready kan maxbuus buu yahayo wuxuu doonu farayaayo isuu doonu ka yeelaya laakiin qofka tukanaya salaadii alla ka cabsanaya xaaraanta iska ilaalinaya kaasuu waswaasiyaa inta badan waswaasku waswaasiyaa uu kusoo laablaabtaa oo xumaan uga sheekeeya shakigelin xagga diinta xagga ilaahay xagga nebiyada wahaakada sida awadeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay nin ka mid a saxaabadiibaa wuxuu ka cawday waswaasnimadaas iyo waswaaskaasu ka cawday rasuulka ilahi wuxu dha calayhi salaatu wasalaam allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila lwaswasa ayuu dhaha rasuulka ilah calayhi salaatu wasalaam ninkii baa wuxuu leeyahy rasuul allow wuxuu ku waswaasaa wax haddii aan ku hadla aan ka jecelahay inaan dambas noqdo inaan dambas noqdaan ka jeclaan lahaa rasuulkii alle wuxuu yihi ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn allana isagay ma hadda u sugnaatay allihii markaa ku celiyey dhagartiisii waswaaskii ku celiyey waswaaskii ku celiya markaa dhagartii marka yacni nacbaanshaha aada nacayso ee aada karaahiyeysanayso ee diiqad iyo cidhidhiga ay kugu abuuraysa inaad wixii uu kugu soo turay aad ku hadashid ama ficil ahaan aad ka fulisid waxa bay daliil u tahay inaad saalix tahay oo qof wanaagsan aad tahay oo markaa ha ku hadlin ana waxa weeye hana samaynin ilowsina waxyaalahaas oo kale waa waxa wanaagsan insha allah mar baan ka warrami doona daawada iyo calaajka waswaaska sidoo kalena mar horena waan ka warramay muxaadara saas oo kale waan ka jeediyey haddaad doonayso youtube-kana waa ka helaysaan insha allah darsigu inay nolosha dheeraadana ma rabo marka walaalayaal suuradday fasirkeedii oo kooban ayaan idiin dulmari doonaa insha allah qul acuudu birabbi innaas waxaad dhahdaa waxaan magangelayaa rabbiga dadka ayaan magangelayaa sidaa dhaha meliki innaasi allahaasoo boqor u ah dadka ilaahi innaasi allahaasoo ilaah u ah dadka min shari lwaswaasi alkhannaasi waxaan ka magangelayaa sharka waswaaska qarsoon ama qarsoomaya ama demaya alladii kaasoo yuwaswisu markaa waxa weeye waswaasinaya fii suduuri innaasi laabaha dadka waswaasinaya oo min aljinnati wannaasi ka mida weliba kuwa wax waswaasinayo jinni iyo insi shayaadiintooda ah ayaan ilaahu kaa magangeliyay saasaad ku ducaysanaysaa waana suurada aada u qaaliya oo uu nabigeenu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam labada suuradood ee suurat lfarq iyo suurat nnaas inay yihiin suuradaha ugu khayrka badan uguna fadliga badan insha allah intaasaan darsigeena kusoo koobaynaa intaynu ku kulmi doonno darsigeena kale waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu